waxaan rabaa arinta guud ee jidadka iyo culeysyada shacabka ay sheeganayaan oo baryahan laga hadlayey isu socodka magaalada culeyska ka jira runtii in maanta aan markaan maqalnay cabashada shacabka ka imaanaya iyo dhibka taagan isu socodka inaan culeyskii qaadnay oo ay jidadkii furan yihiin taas oo ay tahay xali maaha habeen hore go-aanaan ku qaadanay in forty eight hours gudaheeda aan culeysyada jira iyo jidgooyada jirta aan ku qaadno si shacabka qof walba meesha u socdo iyo danihiisa uusan culeys iyo dhibaato dareemin marka haddana waxaa laga rabaa marka bacdamaa aan cabashadii shacabka dhegaysanay waxaa laga rabaa shacabku inay la shaqeeyaan amniga la shaqeeyaan oo hadday arkaan qolooyinkan horarka ah oo xaafadahooda ku dhumaalaysanaya ama qof ay ka shakiyaan in ay maxaanku yidhaahdaa ciidamada amniga ay soo wargeliyaan si loo qabto marka ciidamada taliyaasha halkan fadhiya iyo siyaasiyiinta sidii aan dadka ugu gudbin lahayn shacabka inay qeyb ka qaataan iyo number inay soo wacaan haddii ay arkaan qof maxaanku yidhaahdaa uu tuhum ka galay inay la soo xiriiraan